markii aannu muddo badan fadhinay oo wada hadalnay waxaa noo suurta gashay sida uu idiin sheegay guddoomiyaha galmudug walaalkay iyo iga horreeyey cabdirashiid siduu idiin sheegay baa noo suurto gashay waxaa noo suurta galay in aan nabad isla qaadanno sidii hore oo aan horey isula qaadannay oo xoogaa hakadku galay hakadkii baa ka baxay maanta waa isla qaadannay waxaannu go'aammaan gaarnay go'aammada aan gaarnay waxaa ka mid ah berri in aannu isdhexgalkii labada dhinac oo gudiga labada guddi inaan bilowno inaan isu nimaadno inaan isdhexgalno inaannu shirar qabanno inaan bulshada wacyigelinno stebs sidaas ama tillaabooyin kala horreeya oo sidaasa baan gaarnay ilaahay mahaddiis waxaan rajaynayaa sida labadayada dhinacba naga muuqatay in nabad lagu gaarayo baan aad u rajaynayaa qolo walba qolada kale waa ka horraysay oo dhinaca nabadda waa uga horraysay waxaan rabnaa meel walba inaan tagno annagoo gacmaha ishaysanna oo aan tusno walaalnimada iyo iyo walaalnimadii hore inaan soo celinno annagu inaan u bilowno dabadeedna ay iyaguna gacmaha isqabsadaan xabadduna sidaa ku joogsato ilaahay saasaan ka rajaynaynaa sidaasaanna go'aan ku gaarnay waadna ogaan doontaan haddii alla idmo mana hakinayno haddii aan u n noo imaan iyo haddii ciidan ciidankii federaalku aysan imaan ma hakinayno oo u hakan mayno mar dambe ciidanka yaga baan kaxaysanaynaa waa isku tashanaynaa waana wadaynaa nabadda in sha allah biidnilahi